wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kusoo gabagabaysay shirka wadatashiga qorshaha isbedelka qaran ee maamulkaasi shirka ayaa muddada uu socday waxaa diiradda lagu saaray maamul wanaagga horumarinta dhaqaalaha bulshada iyo karaanka aadanaha maxamed weli cali agaasimaha wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey waxyaabaha looga hadlay shirka waxaan ognahay oon ka warqabnaa oon qarinaa wasaaradda qorsheynta ee heer qaran dadka waliba kabastira inay joogaan dee aada ulinkeedaa waa sax laakiin dadku waqtiay u baahan yihin anaga barnaamijkan waxaan uraaday lagu beriin hora burkina qabanayo oo igu qasabtay agaasimayaasha xabad xabad inaan u waco keliya email aan u dira maahan inaan waco inaan halkan yimaado marka farba igu ku diri wasaaradda qorsheynta ma ahan tiibkiina farsamada mid ushin waxaan far ugu bedanta ma arrinkaas waxaan rabnaa inaan qarna saxaafadada inay gudbisaan rabnaa inay gudbisaan rabnaa ugu talagelaynaa wasaaraddaas qorsheynta qaran ee muraayada qaranka ee runta calaamsoonka dul saaran maa waxaan ka xishoonan waana miidana balatoomina soo tegi doono taanidaasaan leeyahay juhdiga aan gelino dhowrkanii beri hadday kasoo muuqan weyda qorshaha qaran markii daalidooshinada isbedelka qorshaha qaran hadday kasoo muuqan weydana ayuu lafteeda waxaan xidisanahay oo aan haysano oo noo qaran oo dhan weeyaan laakiin afar tobanka qof oo farsama ee loo timid ee hogaaminaya isna waxda qorsheynta iyo ambiyo
shirkan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii horumar wanaagsan loogu samayn lahaa qodobada diiradda lagu saaray muddada uu socday